suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa mashquul aada u badan iyadoo inta badan ganacsatada ay keenaan dharka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo isku diyaarinaya maalmaha ciidda dharka aadka loo iibsada ayaa waxaa ka mid a kuwa caruurta haweenka iyo ragga kuwaasoo inta badan laga keena magaalada muqdisho qaar ka mid ganacsatada suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulo uga waramay mashquulka ka jira suuqa iyo inta badan halka ay ka keenaan dharka bismillaah asalaamu calaykum raxmatullahi taala barakaatu waxaa ka mid nahay ganacsatada beledweyne oo suuqa yoobsa weynaha xillaa waxaa noo imaado dhar aad iyo aad ugu fara badan oo meel kasta noo galo wadamada kala duwan sidoo caasimada soomaaliya muqdisho xillan saaid uu noogu imaadaa iyo gobolada kala duwan iyo meelaha dibadda xillan waa waxaa ku bixina dharkaas jumlihii tafaariiq dharkaas hadda ibn waxaa isku jira ilmo caruur waaweyn haween iyo ragga weyn waxaa ku bixinaa jumlihii tafaariiq suuqa aad iyo aad mashquul uu badan yahay maalmihii ciidda oo soo yihiin suuqa jaamkiisoo fara badan yahay waa waa aragtaa suuqa jaamkiisoo fara badan yahay maasha allah bismi illahi raxmaan raxiim allah subxana wa tacala mahad ilaad ula sugnaatay waxaa ka mid ahaa ganacsatada suuq weyne yoobsan magaalada beledweyne maalmihii dambe oo ciidii ciidiga lagu jiro bisha rabdaan oo barakeysneed dharka sidiisa banaan wuxuu badanaa wuxuu noogu yimaada magaalada muqdisho dharkaasoo isugu jiro sida caruurta sida dumarka sida ragga suuqa yoobsan oo magaalada berlin ku yaalo isku socod fara badan ayaa ka jiro taasoo keenayso bisha rabadaan oo barakeysan maadaama anaka aan ganacsatada aan nahay gobolkii ama khaasatan suuqa yoobsan mashquulkayna aad ayuu badan yahay maadaama xiliyada dambe oo rabadaanka ilaa toban shanta dambo dhar aad u fara badan ayaa keenaa oo jumlihii tafaariiq isugu jiro oo wax kastaba ka koos sida khamiisyada oo kale dharka caruurta qaadanaysay dadka waaweynka dumarkii waxa kulliba isugu wada jiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa yoobsan ee dharka gado dharka ciyaalka sida dharka waaweyn oo ragga sida gabdhaha rooroon dhaxaynka yaryarka siday isugu jiraan jumle iyo tafaariiq qolo walba sidii macaamiishay tahay in ula macaamilnaa suuqana waxaa ka jira mashquul xiliyadan maadaama ay soo dhowdahay maalmihii ciidda ay soo dhowdahay habeen maalin ilaa habeenkii ilaa shan saaca lagu gaaraa maalintii laba iyo tobankii ka hore laisugu imaadaa mashquulkooda sidaas ayuu u badan yahay jumle iyo tafaariiq qolo walba intay qaadan karaan ayaan ku qancina qaymihiisa duwan qaab waxay nooga imaataa muqdisho nooga imaa qaybo wadamo kale ay noo kala imaadaan oo isku jiraan mashquulka suuqa saa'id u fara badan yahay sanad kasta markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ganacsatada magaalada beledweyne ayaa keeno dhar cusub si looga iibsado inta lagu guda jiro diyaargarowga ciidda